إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dilay nin si weyn ula shaqaynaya sirdoonka dowladda federaalka ee b esta loo yaqaano ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray ciidamada shisheeye ee heesta buulamareer iyo afgooye mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay qaybtii afaraad dardaaranada raggii fuliyey weeraradii lagu qaaday hoteelada magaalada muqdisho waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka qayb galay munaasabad gunaanad u hayd maxad beesha cidhoole oo ay ka aflixeen arday badan askar ka soo goosatay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud cudurka ka dilaacay shiinaha ayaa ku baahay in ka badan labaatan dal iyadoona dalka shiinaha uu lumiyey dhaqaalo badan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan balse intaan u gudagelin muxuu ku saabsan yahay barnaamijka diiradda jimcaha جراح المسلمات يئن فينا ومن خذلاننا يشكو حزينا تدفق حزنه ألما وقهرا ليسقينا الرجولة والطعونا جراح كلها تحكي مآسي barnaamijka diiradda jimcaha waxaa toddobaadkan lagu falanqaynayaa dowladda federaalka ah oo xukuumadda danimark gacanta u gelisay gabar yar oo soomaaliyeed oo dalkaasi looga keenay in la dhaqan celiyo oo la baro diinta islaamka
nimankii markaa markaa ogaanay inay ciidamadaas oo madax ilaalada oo madaxtooyada ay yihiin mid wuxuu ahaa mid sawirka gabadha intuu soo tuuray yiri gabadhan gabadhiinni ma tahay haa laba kun oo doolar haliisiiya gabadhi meel baan ku ogahay mid kalena wuxuu ahaa midka gabadhayda lambar afar gaari uga qaaday gurigiisii geeyey marka gabdhihii gabadhayda kaxeeyey laba ka mid ayay c i d soo xireen labadiina damaanad ayay ku sii daayeen
xafiiska xeerlaalintu wuxuu arrintii u xil saaray baaris dheer in la sameeyo c i d ay samayso
ma burcad badeeda gabadhayda marka la leeyahay laba kun oo dollar hala keeno labadii kun xataa annagoo u ogoloo dhahan waa idin siinana gabadhi keena waxaa dhacday inay dhaheen gabadhi haddana ma naqaan meel kuma ogin
gabar baa naga maqan xanuunkeeday leedahay ummaddii maqashaa ka naxaysa annagana hurdo iyo hoyaad waa beelnay
laakiin safiirkii waxay ku adkaysatay gabadhaan sharci ka hor istaagaya gabartaan gaara oo dalkii ay ku dhalatay in noqonaysa inaysa dowladda soomaaliya u oolin dembi hadda lagu hor istaagana oo looga celiyo safarka inaysa jirin markaas waaye marka aan maxay ahayday aan reerku u sheegaya gabadhii in lala tegey
hadallada lagula hadlay aflagaadada lagula hadlay si loo meermeeriyey gabadhii mar waxa leeyahay ma naqaano ma arkin mar waxa leeyahay waa ku daba joognaa mar waxa leeyahay waa haynaa mar waxa leeyahay lacagkeena laba kun oo doolar lagu tusayaa runtii waxay ku sameeyeen wax araasin aad iyo aad u farxun bay ku sameeyeen
mar gabadha waa la xanuunsanaynaa dhibaatada ay gaalada u geysteen oo gabadh iyadu ay dhashay oo cid uga xaqnimo badan aysan jirin tarbiyadeed maxaa deenmaa geyna iyadaa uga xaqnimo badan in laga dhaco laga xoogo ayadoo markaa lagu marsiyoonayo waa qaangaar loona cuskanayo qodob waddan gaala u degsan oo ah toban siddeed sana lagu qaangaara nimanka marka maxaa hadda gabadhi meeshii maba joogto denmaag halkan bay joogtaaye maxaa keenay in la yidhaha qodobkaasaa loo cuskanaya yacnii qodobka xagga ayaga sharciga u ah denmaag iyo gaaladaas ayaa kuwan murtadiintana u ah macnaha xugum sharci u ah ayaga oo qodobkaasay aaminsan yihiin waana qodob baatila wey
xarun xabsi u eg ma ka furnaan karto magaalada muqdisho shaqadeenna waaye mana ka aamusi karno waxaan rabnaa hadday arrimo kala qabanayaan ee madraso camal tahay ha yimaadaan waxay qabtaan iyo borofiilkooda ha keenaan
habliina hoos baa laga diray anigu sanqadheedii hadalkeedi baan maqlay waan soo daadegay nin wasiir anay guri maxaa doonaysaa dee way ku diiday way ku diiday aan tagaysa farayd miyaad haraysaa miyaad haraysa misaad joogaysa maya waan tegaya dee la qaadi nantayadii saasaa lagu qaaday xaq darro iyo sharci darrana waana laga qaaday diinta islaamkaan hoos taagnayn baanu islahayn mana hoos taagnin ingiriiska ka timi markii hore imkana halkii baa lagu celinaya
waddanka waa la haystaa gumaysigu ku jiraa nin gumaysi ku jiro muxuu dhaqan celiyaa dhaqankii rag kalaa kaaga horreeyo midabkaagii oo kale soomaali leh waad la socotaa ninkaan farmaajo layidhahda anigu waxaan u taaganahay oo halkaa qorraxda u joogaa u dagaalamaya oo nafteeda u horayaa buu yidhi waa difaacaan difaacaya maraykanka maxaa kaloo marka sugaysaa
barnaamijka diiradda jimcaha waa toddobaadleh waxaa lagu soo qaataa mowduuc muhiim ah gaar ahaan qadiyadaha taabanaya dadka soomaaliyeed iyadoo lagu soo bandhigo xaqiiqooyin badan waxaana ka qayb qaata aqoon-yahanno iyo dad xogogaal u ah mowduuca markaasi la falanqaynayo barnaamijku waxa uu soo galaa tobanka barqanimo waxaana lagu soo rogaal celiyaa siddeedda fiidnimo
جددوا الدين وسيروا في ركاب الطالبين وإذا نحن تقابلنا وعشنا قبلينا سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين أمتي ما بدهاها أمتي ما بدهاها أمتي ما بدهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانا waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha januari ee laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dilay nin si weyn ula shaqaynayay sirdoonka dowladda federaalka ee biyesta loo yaqaano ninkan ayaa waxaa lagu dilay suuqa bakaaraha waxaana magaciisa lagu soo koobay canjeex canjeex ayaa la shaqaynayay biyesta dowladda federaalka waxaana goobta si nabadgelyaha uga baxsaday raggii dilka geystay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray ciidamada shisheeye ee heesta buulamareer iyo afgooye wararkani waxaa la socday waryaheena cabdifitaax maxamed qaasim maxamed cali ee habeenkii xalay ayaa weeraradu waxa ay ka dhaceen buulamareer iyo degmada afgooye ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weeraro ku qaadeen labadaasi fariisin oo ay degan yihiin ciidamada yugandha weerarka koowaad waxaa lagu qaaday xero ciidamada ee yugandheysku ay ku leeyihiin bartamaha degmada afgooye weliba xeradan waxay ka samaysteen meel ubuc ah iyaga oo jihooyinka iska xijiyey ciidamada dowladda federaalka iyo qaar kale oo shisheeyaha ka mid ah marka waxaa lagu tilmaami karayaa weerar aanay filayn maadaama laga gudbay xeryihii kale ee difaaca u ahaa oo ay isku haleynayeen sidoo kalena weerarka lagu qaaday xilli fiid ah intaa wax dheer oo mujaahidiintu ay weerareen ciidamada kale ee yugandha ee haysta buulamareer oo ka tirsan isla gobolka shabeellaha hoose muddo ayaa dagaalkaasi uu socday isaga qudhiisana waxa uu dhacay ee xilligii afartii saac ee habeennimo ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay labadan weerar ee lagu qaaday xeryaha ciidamada shisheeyaha inta badan weerarada dhaca xilliyada habeenkii ayaa ay adag tahay in macluumaad ee dhammaystiran laga helo inkastoo oo waqtiyada qaar faahfaahinno ay ka soo baxaan oo la ogaado tirada dhimashada iyo dhaawaca mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay qaybtii afaraad dardaaranada raggii fuliyey weeraradii lagu qaaday hoteelada magaalada muqdisho
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
waa qaybta afaraad qaybtan ayaa waxaa lagu soo qaatay dardaaranka naftii hure aadan macalin shacbaan oo sidoo kale loo yaqaano cabdiraxmaan ayaa dardaarankiisa ku soo gudbiyey fariimo dhowr ah oo ku wajahan bulshada muslimka ah ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta ninkii waa diiwaalay dagaal ilaahay subxaanahu watacaala ma sheegay nin soonta dadka waa diiwaali salaamada dadka waa diiwaali dagaalmada dadka waa diiwaali maca daalika anfikara mayka darna kaa hadaasa mayka darna laakiin dagaalka walilaka daray ka hadaasa dagaalka وهو كلكم لله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ilaahay subxaanahu watacaala kalaamkeeda marka jihaadka saxde la kahadaw ilaahayna wala u sameybaa way kahdeen eri maybuwaaha ini maybuwaaha dadka ciidan neebinha badda ciidan ka hadaayan dagaalka nafaka buhaasa maalaka burbura maca daalika saas darteed maybuwaaha iyo ilaahay subxaanahu watacaala ka hadaasan ka hadaayan eri cabdiraxmaan ayaa ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday hotel naase habloodwan ee magaalada muqdisho kaasoo dhacay bishii ramadaan ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo toddobadii hijiriyada كم دحرنا كم سحقنا جمع مرتد وفاسد جمع مرتد وفاسد waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka qayb galay munaasabad gunaanad u ahayd maxad beesha cidhoole oo ay ka aflixeen arday badan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheenna maxamed ciise haddaan sii agaasimo erayga yolkayga irooluhu waa islaam diinta aaminaye ansaar inay yihiin dhammaan waa og soo nahaye waxaa sii degan loo dhagaystay bandhig ay soo bandhigeen ardayda beesha ciroole dadkii goobtan fadhiyey ayaa barakeeyey ardayda oo u dhabar adeegay muddadii uu furnaa macadka salaada duhur ayaa loo dareeray kadibna waxaa la isku soo laabtay iyadoo lasii ambaqaaday xafladda waxaa hadda la gaaray in kelimadaha la siiyo martida si gaar ah culimmada iyo odayaasha dhaqanka sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa goobta ka hadlay isagoo la dardaarmay waalidka iyo ardayda kuna dheeraaday tarbiyada owlaada qof kastoo dhashaahu wuxuu ku dhashaa islaamka fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi waalidka iyo wixii la mida sida bulshada iyo bii-ada ayaa yahuud ka dhiga kirishtaan ka dhiga majuusi ka dhiga mushrik ka dhiga ayaga tarbiyadooda ku saamoobaya haddaan lagu ilaalin fitradii ilaahay ku abuuray waxaa bedelaya albii-a oo guriga ay ku dhasheen labada waalid ugu hor dhalay ay uga horeeyaan iyo deriska iyo xaafadda iyo deegaanka uu ku nool yahay buu ku tarbiyoobayaa haddaan lagu tarbiyaynin fitradiisi islaamkuu ku dhashay waa fitradu waa alqaabiliya lilxaq wey canugu inuu alla ku abuuray fitra uu ku aqbalayo xaqi allana kitaab soo dejiyey rasuulna soo diray ilmihii wuxuu u baahan yahay marka in lagu abaabiyo xaqaas lagu toosiyo wey wuxuuna haystaa qaabiliya uu ku aqbalayo laakiin haddii laga bedelo wuu ka bedelmayaa wey waxaa maanta ina haysta ee dagaalka nagu haya waa ubad annagoo aan dhalnay oo tarbiyadii ka hallowday markaa gaalo kirishtaana oo aan gudnayn ee caratur u noqday wey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka qabaa'ilada ee ka soo qayb galay xafladda ayaa soo jeediyey kelimad ay ku cabbirayeen shucuurtooda iyagoona beesha ciroole kula dardaarmay in ay gacanta ku hayaan ubadka oo aanan la sii dayn si aysan ugu lumin wixii ay barteen nabadoon kufridiid ayaa ugu horeeya oo barwaaqo aan la koobi karin oona hore noo soo maray saan u sheegaa ilaahayna siiye warhoy aan hareeraha iska taagno aan xagsanno gabagabada xafladda ayaa lagu sii dhow yahay waxaa haatan loo yeedhay suldaan ibraahim maxamed nuur oo ah suldaanka beesha ciroole ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee shabeellada hoose marka waxaa maanta nalaga soo dhex saaray midhahan aad u jeeddaan midhahaas marka yaa keenay xaggee laga keenay suug ku yimid isweydiinu rabaa ilaahay weynaa waahidka ayaa noo oggolaaday awalan jalla wacalaa humma raggii juhdiga maskaxadaa bixiyey in ma'aahid la furo oo ilaahayna u oggolaaday oo ka ansixiyey ayaa haddina heerkan soo gaarsiiyey marka waxaan leenahay ilaah weynoo waahidow barakee maskaxadooda ilaah ha barakeeyo kuwooda furmaha joogo alla ha barakeeyo kuwa ku jira haraasada alla ha barakeeyo kuwa fikir ku jira alla ha barakeeyo ugu dambayntii waxaa munaasabada soo gunaanuday oo kelimad la siiyey waaligii shabeellada hoose sheekh maxamed abuu usaama macadkan waxaa iska lahaa beesha reer ciroobe markii lasoo xaraynayay hadduu ubadkan meesha fadhiya ilaahay baa og subxaana wa tacaala xaalkooda siduu ahaa sidoo kale macaahidda annagu nidaam baa nooga degsanaa shuruudo iyo nidaam ardayda lagu qaabilayaa jirtay markii la rabo machad in la furo machadkan shuruudahaas iyo howlaha looma fiirinin maxaa yeelay dadku waxay u badnaayeen reer miyi dad wax akhriyana mayna ahayn dad wax qorana maysan ahayn shuruudihii intaan iska dhaafnaa waxaa la yidhi bal dadkan si loo inqaadiya ha lasoo xareeyo muddadaasay ilmahan meesha ku xaraysnaayeen iyagoo baadiye laga keena maantana waxaan isleeyahay wax lagu qanco oo waalidka iyo marti sharafka iyo cid walba ay ku qanacdo oo bidaayo fiican ah ayaa inoo muuqda ilaahay baana ku mahadsan awalan wa aakhira se wuu dareemi karaa nin walboo caqli leh waxna fi garan kara in ilmahan shalay tosay ahaayeen hadday ku sii jiri lahaayeen ama sidaa lagu dayn lahaa mustawahan maanta ayna soo gaareen waxaan ilaahay u markhaati gashanaynaa jalla wacala dadkan ahlul iimaanka ahee meesha fadhiyana aan u markhaati gashanaynaa reer ciroobe ubadkii ay noo dhiibteen maanta inaan ku wareejinayno waxaa liibaanay oo sharaf iyo qiimo maanta fadhiya meel ilmihiisii ay ka sii socon karaanna jooga ninka maalinka intuu ilaahay waafajiyey xaqiiqda ee ubadkiisii meesha intuu keenay maantay ku liibaanay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa ku anfacaya qof ilaahay yaqaana rasuulkiisana yaqaana salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh in aad barbaarisood kobciso berrina uu kuu noqdo furasho iyo inuu kuu noqdo ilaahay subxaanahu wa tacala in cadaabkiisa kaga badbaadiyo si kastaba ha ahaatee beesha ciroole ayaa bilaabaysa furashada macadkii labaad maadaama kii hore ay arkeen midhihii ka soo baxay qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa ku tartamaya furashada macaahida sharciga ah oo sannada ka hor ka hana qaaday wilaayaadka islaamiga ah اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات
sida faahfaahinta warkaanuu ku eegayo waryaheenna maxamed muudey askar ka soo goosatay dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud askartan oo sideed ahaa ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana lagu soo bandhigay degmada galcad oo ka tirsan gobolka galgaduud ciidamadan ayaa ka soo goostay dowladda federaalka iyada oona intooda badan ay ka yimaadeen magaalada muqdisho oo kaga sugnaayeen xerooyin ciidan oo ku yaala magaaladaas iyagoo la hadlayey warbaahinta islaamiga ah ayayna kaga warbixiyeen waxaa ku qasbay in ay ka soo goostaan ciidamadaas iyaga oona baaq u diray kuwa ku haray safka shisheeye ani maxamed cabdibaadi la yidhaah gaalada gaalada waxaan ka raacay magaalada muqdisho dhinacaas iyo meelahaas koonfurtaas dhoobeyda ii wadeen jannaala ka howlgeli jiray tababar haa tababar gaaladayaana waday diyaaraday nagu qaaday wadamahaasina geysay adiga waxyaaba oo anaa nacfi lahayn oo guryo xaaris iyo adiga beerafilowiya qashimayna soo bartay waxaan halkeenay jannaale jannaale marka waa xarakadaa timid anakoo joogno waa ka soo cararnay wixii aan haysanana waa naga qaateen kadibna magaalada waa iska soo tegay camir cabdigacal aad lay dhahaa xamar gaar ahaan xeradan anaha waa tababar waan qaadanay oo hal sano iyo sideed bilood aan ka hor tababar ka qaatay ciidanka dana baan ka tirsanaa nuur axmed maxamed casir waxaan ka raacay xamar maxaasaan ku tegay maxaase daan tegana waxaan joogay sagaal bilood kadibna saan u basar un heli karo waa uun ka faka dhacdan gaala khayr ma lahayn edel bey xamarkaygaan tegana xamarkaygan siyeed biloodaan joogay siyeed bilood haddaan joogana haddaan mujaahidiinta aan haddana isku soo dhiibay hadan waxaan uga soo baxsaday waalidkay xanuunsanaa iri in waalidkay waxa uu hay garab ha lay siiyo inkastoo inkastoo uun saa uun wax saad uga fakataad rabtaa moogta haddaad wax uun meel haddaad nacdo moogta saad uga fakata falkeedaad geli haddii ilaa amirkii waa ka fakadhay waana gacantadan waa ka soo baxa jiibkaygina waa ka dhaceen farxadii okay waay okay fojir waay wax iga hadlaysan male waana cabaa degmada galcadeedaan joogaa wax iga dhibaataa male hawahay deegaankayguna waa masagowey meel la yidhaaho wax dhibaataa ho haystana male maalinkan inta imaday hamii hore mii ka horeyaan imaday maalinkaas intaan imaday aanba xurnimo haysa dhaba inta ka horeysa xurnimo ma haysa inta badan wilaayaadka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa soo gaara ciidamo soomaali ah oo ka soo goostay dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo la shaqeeya shisheeyaha halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina cudurka ka dilaacay shiinaha ayaa ku baahayay in ka badan labaatan dal iyadoona dalka shiinaha uu lumiyey dhaqaalo badan in ka badan labaatan waddan oo ay ku jiraan kuwa yurubta ayaa xaqiijiyey inuu dalkooda ka dilaacay cudurka dalka shiinaha waxaa shalay oo keliya ku dhintay soddon iyo siddeed qof iyadoo maantana ay dhimashadu intaa ka sii badan karto dhaqaale ahaan waxaa dalka shiinaha ka lumay sagaal bilyan oo dollar shiinaha ayaa gumaysi xun ku hayay muslimiin malaayiin ah waxaana la aaminsan yahay in habaarkoodii uu ka soo baxay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa